ummadda waa mahadsan tahay horta marka koowaad waxaan leeyahay ummadda islaamka ah oo abaaruhu ay ku habsadeen colaadaha ilaahay ka dulqaado intaas waa in duco inta kale waxaan rabaa inaan ka hadalno ama aan ka cabanaynaa waa doorashada gobolka gado khaasatan magaalada garbaharey waxaad ogsoon tahay waxaa laga heshiiyey oo seventeen september iyo sabgaradkii baydhabo looga heshiiyey waxaa weeye deegaan doorashooyinka iyo garbaharey inay ka mid tahay deegaan doorashooyinka loo asteeyey maamul goboleedyada kow iyo tobankii meelood oo la asteeyey ay garbaharey ka mid tahay cabasho ay ka muujiyeen qolada jubbaland joogta kismaayo joogta meeshii ammaan inay tahay iyo inaysan ahayn ah ra-iisul wasaarahii hogaaminayay markaas wuxuu u xilsaaray afar maamul goboleed wasiiradooda arrimaha gudaha isaguna wuu uga horreeyey wuxuu soo caddeeyey isaguna caddeeyey ayaguna caddeeyeen inay meeshu amni tahay doorashada ka dhici karto sida halkaas ay u joogtay oo loo sugaayay doorasho inay ka dhacdo garbahaarey heshiiskii la galay waxaa ka mid ahaa marka dowladda cusub dhalato ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono inuu hogaamiyo khilaafaadka jubbaland ka dhexeeyay dib heshiisiin in loo sameeyo saad ogsoon tahay jubbaland kuma dhisno wax lagu heshiiyo isafgarad oo dadkao dhan ka wada dhexeeyaan loo dhan yahay kuma dhisno waxay ku dhisan tahay in ay ciidamada kenya keensadeen oo tobankii sano dambe u dambeeyey joogay oo dowladdii xasan sidaan oo kale khilaaf ugala dhexeeyey dowladdii shariif sidaan oo kale khilaaf ugala dhexeeyey tan farmaajada sidaas oo kale khilaaf uga dhexeeyey sababtoa kismaayo ma aha meel soomaalidu ay haysato waa meel kenya ay haystaan wey taasaana keenaysaa go-aan kastoo la gaaro in axmed madooba uu markiiba laga bedelo uusan maaragtay kudha ku dhaqmi karin go-aankii la gaaray sidaa darteed anu hadda waxaa weeye axmed madoobe iyo annaga waxa naga dhexeeya waan ognahay caalamkuna waa ogyahay dowladda soomaaliyed qof kastao wax garanayana waa og waxa heshiiso ku nahay ma jirto jubbaland loo dhan yahay ama jubbaland aan wada dhisanayna ma jirto waxaan rabnaa marka ra-iisul wasaaruhu shalay asagaa afkiisa ku qiray inay garbaharey ammaan tahay wasiiradu usoo diray baa caddeeyey inay ammaan tahay ciidamadii amisom iyo waxay ka socday wufuudda amisom ka socday waxay caddeeyeen inay amni tahay doorashana lagu qaban karo garan mayna marka sabab uu usoo magacaabo guddi horle hadda cumar dhegay iyo wax la mid ah annaga waxaan codsanaynaa ka jaariyad ahaan ra-iisul wasaare fursadda uu haysto waxaa weeye ummaddaas soomaaliyeed oo deegaankooda degan oo xaq u leh inay doortaan qofkii ayaga matali lahaa inuusan ku xirinin colaad nin kala dhexaysa waa inuu ogaadaa inuu waxuu ra-iisul wasaaraha u yahay aysan ahayn been ah ay tahay ummadda soomaaliyeed meelay joogtada waxaan leenaha marka ra-iisul wasaare haddee mawqifkaagu mawqifkaagu ma caddo haddii mawqifkaagu yahay garbaharey doorasho inay ka dhacdana degdeg ugu soo dir guddiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer bid iyo siid iyo guddigii khilaafaadka u soo dir doorashadana hala cabo adiguna dhexdeedaimo saad shalayba u timid u cadday sidii amnika waxba iskaga bedelin waa sideedii aad ku dadbaad qabo doorashada haddaadan qabanayn caddee annagu waxaan xaq u leenahay inaan isdooranno waxaan xaq u leenahay inaan qofkayna matalayo dooranno cidaan hadda ka baryeynana ma jirto laakiin adiga waxaan kaa codsanaynaa maclumaa doorashadii qaranka adigoo lagugu wareejiyey garbaharey doorasho way ka dhici doontaa ee doorashada ka dhigta ma dhacayso garbaharey in kismaayo loo wareejiyo doorashadeeda ma dhacayso in xamar loo wareejiyo ma dhacaysana in dib loo garbaharey doorasho waa ka dhacaysaa marka waxaan kaa rabnaa adiga ra-iisul wasaare ahaan ah inaad doorashadaas qabatid ummadda soomaaliyeed aad u cadaala samaysid wixii ninkaala dhexeeya aysan saameynin shucuub fara badan oo soomaaliyeed oo ra-isul wasaare u tahay taas waa talada aan siinayno ninkaas la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha kuwa axmed madoobe hoos jooga oo ama sheeganaya inay gobolka kasoo jeedaan ama odayaal ha ahaadeen ama kuwa mas-uuliin sheeganaya ha noqdeen haddii han siyaasadeed idinku jiro imaada gobolkiina idin diidaysa maleh doorashada adinku habta imaada garbahaarka xildhibaanadiina wasiiradiina madaxweyne ku-xigeenka odayaashiina garbahaarka imaada cid idin diidaysa male waa naloo diidayaa iyo waasaas waxba kama jiraan cid idin diidaysa ma jirto cid shalay idin diiday male cid maanta idin diidaysa male garbahaarka imaada doorashada wax ka qabto oo hogaamiya oo ku adkaysta in garbahaarka doorasho ka dhacday oo gurigeena iyo waxgaradka iyo maamulka gobolka gado iyo ururada bulshada iyo haweenka iyo ciidamada qalabka sida dhammaan adinkana waxaan kugu baaqaynaa inaad u diyaar garowdaan doorashada inay dhacdo teeda kale cumar dhegey iyo waftiga uu guddiga uu watayna aad diidaanba inuu yimaado sababtaa soomaalida waxay ku maamadaa
aan kaa dhexgala suldaan gurey hadda shalay qolada wafdiga kismaayo ku sugan waxay la kulmeen madaxdii dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka gado ku matalaysa hadday ahaan lahaayeen xildhibaanada iyo wasiirada isla shalay galabna isla shalay barqadina waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka intaba hadallada ka soo yeerayo waxay u badnaayeen in xilligan suurtagal ahayn in garbaarey lagu qabto doorasho ayagoo ku andacoonaya in ciidamo duufaan iyo gorgor iyo ciidamo fara badan la keenay oo waajibaad la siiyey in allaale ay ka hortagaan wax kasta oo u heelinaya dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan madaxweyne axmedoob iyo hadafkiisa siyaasadeed marka arrimahaas see u aragtaan horta waa nasiib darro beledweyne ciidankaas ay sheegayaan dowladda federaalka hadday militari tahay iyo hadday buliis tahay iyo hadday nabasuud tahay waa joogaan sidoo kale gaalkacyo waa joogaan sidoo kale baraawo waa joogaan sidoo kale baydhabo way joogaan sidoo kale dhusumareeb way joogaan sidoo kale garow meeshayaado jawaarga waa joogaan maxaa marka gardaharay ka duwan in ciidan dowladeed ay yimaadaan soo ciidankii qaranka soomaaliyeed maaha soo ciidankii nabadgelyada ilaaliyaan loogu talagalay maaha ma waxaa jira ciidan maxamuud sayid soo qabanayoo xidhahaya ma ciidan fartaag soo qabanayoo xidhayaa jooga garbaharay waa been wey waxba kama jiraan waa dad lamara habaabiyey oo maskaxda si kale wax loogu shubay oo qoray afka lagu hayo wey maaha dadka noocaas u hadlahaya dad garashadooda ku hadlaya weye lama dhihi karo marka waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo cimaada meeshaad ka dhirarteen ama u abtirsanayseen wey ood ku soo korteen oo magaaladiinii wey garbaxad doorashaa lagu qaban karaa cid waxay idin dhibaysa male qof adinka ka mid a oo intaasoo xagtida kusoo gaaraysa male ciidankan waajibaad bay leeyihiin macnaha loo keenay ma ahan xamuusiyaa soo xireen iyo firtaagaa soo xireen iyo maamulka jubbaland dadka ka socda gobolka kasoo jeedaa soo xireen ma ahan axmedooda imaan kara inkastoo asagoo lafiisa u baqayo oo wuxuu geystay uu ogyahay laakiin haddana doorashada wuu ku qaban karaa wuuna imaan karaa marka hadalkaas ka yeeraya nimankaas waa hadal nasiib darraaw waa hadal daciifnimaa wey waa hadal aan u qalmin weeye nimankaas aan la ekayn dabcan waana hadal aan dhihi karno qof xor ah kuma hadlo qofku hadduu xor yahay ama han siyaasadeed leeyahay ama qalbiga xor ka yahay hadaluu ku hadla maa hadalkaas waan dhegeysanayay hadalladay ku hadleen odayaashii iyo ayagu isku meel bay mareen deegaankay ka soo jeedeen bay dhibaato u geysanayaan laakiin waxaan u sheegayaa adduunkan soomaaliya weligeed uu jiray waxa noocaas oo kale ah laakiin waxaa ka badan inta wanaagga raadinaysaa ka badan inta wax garanaysaa ka badan xildhibaanay doorasho way ka dhacaysaa qofkii xildhibaan raadinayo han siyaasadad le ha yimaadeen odayaashu hadlaayay ha yimaadeen kuwa siyaasiyiintu hadlaayay ha yimaadeen cid ha u dhibaysta ma jirto halkaasoo marka hadalkaas waa iska hadal nasiib darraa wey waa hadal maaragtay la dhihi karo qof xor maskaxda ka ah ama nabadgelye ahaan xor u ah wuu ku hadlaa maa hadalkaas marka waxaan leenahay iswaansada kuna soo geera gobolkiini iyo degmadiini iyo doorashada si ay uga qabsoomi lahayd ka qayb qaad taasaan anigana kula talinayaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo ra-isul wasaare robl waxaad ku wareejisay shantii sebtembar iyo safgaradkii baydhabo oo labada aqaloo baarlamaanka la mariyey oo dastuuriya sharci ah aad ku wareegtay haddii wax laga bedelo maxaa waxaad u leedahay inaad ka qabato halkaas gacanta ka hawato dalkii wa hadduu dalkii burburahayo adaa mas-uulka ah kama ahan ra-isul wasaarahu mas-uulka maaha dalka dalka madaxweynaha mas-uulka ah haddii lix iyo toban xildhibaan oo xaq u leh in doorashadoodii iyo deegaankii loogu talagaliyo gurigoodii ay isku doortaan xaq u leh haddii la yidhaahdo waa laga tegayaa waxaa imaanaysa jubbaland in laga tago waxaa imaanaysa colaad inay abuurato dadka dhexdiisa ah waxaa imaanaysa dhibaato badan oo dalku hadda usan gaarsanin baa imaanaysa dhibaato badan baa dalkan loo geystay hal sano iyo jarjar buu maraya intaasna dhibka ugu weyn waxaa geysanayay waxay ahayd axmedooba wey iyo kenya ahayn waa inaad soo faragelisaan beesha caalamka waa inaad soo farageliso arrintan waxay keeni doontaa arrin maaragtay soomaalida dhib u keysay keeni doontaa waxaan ka digaynaa marka kuwa ka soo jeeda gobolka iyo kuwa kale oo aan ka soo jeedinba oo ku hadlahaya garbaharay doorashadeeda ama dib ha loo dhigo ama meel kale ha loo wareejiyo meel kale ha loo wareeji maayo dib ha loo dhigi maayo garbaharay ka qabsanaysaa xitaa haddaa ad gudi keeni weyda odayaasheenada waxgaradka iyo ururadana bulshaha doorasho waa qabsanayna lix iyo toban kursina waa soo saarayna haddii alla sidaa darteed cumar degay iyo waftiga uu wato oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaare rooble gobolka uma ogoli inay yimaadaan waxaa la sabaynayaa sababtaan aan ugu ogolayn shalay ra-iisul wasaare wuu yimid afkiisu ku caddeeyay inay gobolku ammaan yahay magaalada gabaare amni ah golihii wasiirada heer dowlad goboleed wasiirada arrimaha gudaha uu soo diray sidoo kale u caddeeyeen saraakiisha ciidamada amisom sidoo kale u caddeeyeen wax iska bedelay ma jiro sidaad ku ogeyd adiga wax iska bedeleen adigu soo laabo ra-iisul wasaare inuu laakiin kuwa fidnawalayaal ah oo cumardhagay iyo axmudo soo magacawday iyo wax noocaasa la ilaalayaa garbahaad